bismillahi raxmaan raxiim wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sal allahu alayh wasalam dhallinyaro iyo waayeel ardayda iskuullada mujaahidiinta heestana waxaa ka noole maanta goobtan jooga madaxda dowladda iyo madaxda qaranka wixii halkanka jooga dhammaantoodba salaan nabadgelyo ayaan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan ugu mahaliyanayaa ugu hambalyaynayaa qabanqaabadan quruxda badan ee qolada soo yaal ay sameeyeen iyo ciddii kale kala qayb qaadato dowladdu ka kow tahay baad aad baan ugu hanaqayaa waa waajib saaraa si fiicanna ay uga soo baxeen waxaynu maanta xusaynaa maalinta la magac baxday barcaduurrey toddobiyo tobankii oktoobar maalmo badan iyo goobo badan oo dagaalla ka dhaceen way jireen oo ka waaweynaa way jireen laakiin xus gaara waxaa u yeelatay wuxuu ahaa dagaalkii u ballaadhnaa ee ciidamada s n m oo ka soo baxay maalmaha ciidankii u weynaayey sayid cali oo ka soo baxay dugsigii maalintii u horraysay ciidamadii maxamed siyaad barraysaneen ee dagaalka u weyni s n m qabsaday maalintaasuu ahaa maalinta anigu hargeysaan joogay dhowr cisho markaannu dagaalka maqle dabadeed waxaa lagu murmay talow dagaalka ayaa ku dhintay waxay dhaheen saraakiil badan baa ku dhimatay waxaa xaqiiqo noqotay in mujaahid lixda uu ku dhintay buuggiisii xusuus qorka ahaa ayay soo qaadeen buuggii xusuus qorkaa bay soo qaadeen magaaladaa la keenay niman magaalada jooga oo berigaa ciidanka ka mid ahaa oo uu ka mid yahay ninka laydhaha cumar daacun ayaa noo keenay buuggu yidhi waa ninkii ugu dhintay ninkaasi oo runtii aad iyo aad noola shaqayn jiray markaanu hargeysa joogin cumar daacun ayaa noo keenay oo noo xaqiijiyey maalintaasi gees waxay ka ahayd guul weyn oo ciidamadii maxamed saad bare lagu jebiyey marna waxay ka ahayd geeri weyn oo mujaahidiin badan ay ku dhimatay uu ka kow yahay lixle dhammaantood in ilaahay isaga iyo intii ka dambaysay bar maxariistii janno siiyo faatixada aanu marra dhammaanteen aamiin allah u naxariistayga dhammaantood hadal badan odhan maayo qolyo halkan kaftanee naga dhexeeyo ayaa jirto maanta waarma anigaa joogay hadlaye wax adag maahe makruub ayuu yidhi xasan guurina wuu joogaa mana aniga muuse biixuu isu kaaya diraya muuse biixina waanu heshiina xalayta shan ilaa shan ilaa darhaad baa wada joognay marka halkaasina biskooti kula jirto waxaa jira wax la wada leeyahay iyo wax la kala leeyahay mansabka markaa la joogo iyo wixii markaa la kala qabanaya iyo ra'yiga inta waa la kala leeyahay laakiin waxaa jira waxaan guuraynin oo la wada leeyahay oo uu ka mid yahay halgankii snm waanu aniga muusabix baa ka mid ahayn waawe taariikhaan guuraynin waa waxaannu isu nahay oon guuraynin dadka qaar waa laga yaabaa waan soo ka xasuguura mucaaradkaa maxaa muusabixa maanta u keenay wixii aanu muusabixii isku haynin weli waa isku haynaa waa halkeeda laakiin lix iyo laba toddobiyo tobanka oktoobar iyo halgankii snm iyo taariikhdii qadhaadhadeenu soo wada marray iskuma hayno may qoran tahay ma dafiri karo muusal ma dafiri karo dadkana waxaan sheegayaa war marka la ysqabto meelhan laysku hadiye hayni haddii la arko waxa weeyaan meel dhimatay oonu noolayn ma noola ummadaan isaynini ummadaan isqabanini ma noolayn maxamed allon sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed cid ka caqli badnayd iyo cid ka macallin wanaagsan midna ma jirto cid ka macallin wanaagsan ma jirto de ilahay baa macallin oo ahaa bal jibriil baa u keeni jiray cid ka caqli badna ma jirto de rasuulkii ilaahay buu ahaa haddana isaga iyo khulafadiisii waa la murmi jiray waxaa la isku hayay dan inta noloshu ay jirto ilaa inta la rugmanayana waamalqiyaamo dhacayana waa la ishaynayaa waxa la ysku haynayaana xumaan maahae waa talo war waa sidanaa toosan iyo sidanaa toosan wax kale ma aha hamoodina ceebdadyow ha werwerina markaanu arbataan annagoo meelaa ka buuqayna ha moorwerina markaan intaa dhaafo waxaan ka sheegayaa fariin muuseba wuu joogay xalayta markii laysoo farayey laysoo faray maxamed xaashi cilmi bay soo faray muusena goobjuugka ahaa labadiidaba uuna soo faray laba arrimood buu soo faray malaha mid baan dhaafee taamuusaan uga tegi doonaaye wuxuuna soo faray madaxweynaha midhiga gaadhsii midho balrowlka uga sheego waxaad tidhahdan madaxweynow mujaahidiintii aad madaxda u ahayd wixii naafa iyo wixii liita maanta oo runtiia oo dariiqyada aynu ku aragno rag aad iyo aad u liita oo markaad aragta aad aad iyo aad u naxayso marmarka qaarkood waxaan is idhahdaa marmarka qaarkood waxaan is idhahdaa war malaha lama mooda geydaan laba malaa idinma wada qabato hadda hadda ma aha mucaaridnimo mujaahidiinta aniga iyo axmed maxamed maxamuudba waxaanu ahayn madax dadkii dagaalka geliyey ee nint walba intu gurigoodii ka soo kaxeey yidhi dagaalka gal baanu ka mid ahay markaan arko ninaan dagaalka geliyo gurigoodii ka soo kaxeeyo isagoo ina yara oo ku naafoobay oo maanta inuu waalayahiyo inuu miyuu qabaan la kala gelaynu suuqa jooga mid waa suuragal umaanaan dabanna inaan noqonno dadka ugu dadka ugu quruxda badan waxa kalonaan u dabanna inaan noqonno dadka inta u foolxun taana umaanaan daban waxaanu islahayn haddii wax la xadana wuxuunba idun xadi haddii wax hagsan helana wax hagsan ba idun heli laakiin aanu u liidanaa malaa meesha ma qabato mujaahidka maanta haddii aynu weynana dib u heli mayna baa qabaayo muusena intaa waan sii farayaa iyo qol ciidan kale joogtay maxamed muuse abees iyo jamaal iyo ka mid yihiin iyo axmed maxamed aydiid iyo axmed xuseen aydiid iyo ragga nala fadhiyana waanu sii sheegayaayo waxaywaan idin afrinta naga sii gudbiyo arti caynkaasi inama wada qabatee haddaa idinku meesha joogtaan hamoodina inay meesha ku dhannahay oo habartii jirku hayaha noqonina rag badan inuu dowladda joogno weliba annaga maaha annaga intayda suuqa ordaysa ee boobi karta ee dadka boobi karta ama shaxadi karta ma aha kanaafada ah ee aan wuxuu qabto garanaynin ka waalan ee suuqa maraya ka qori xabaddii ay ku jirto ee cid ka saartanaa ee kaadidii ka socoto mar haddaa in kale aynu daryeeli kari weyne dowladnimadeedu intaa inay ku filaan weyda waa nasiib darro inay intaa ku filaan weyda waa nasiib darro ka ordaya ee caqligale halkiisaa joogo laakiin kaa liitaa waa aad waa nabar inagu wada yaalla dhammaanteen kaalintiina idinkaa jooga maalinba nin baa jooga waxa ka yeeshaan baa ka leedihiin idinannagana waa naga dardaarana waa taa tun labaad oo idana maxamed xaashiir soo faray waxa weeye waa in la sameeyaa meel yani bani aadamku maaha waa in la sameeyaa meel lagu xuso xus jira oo ha la sameeyo meel musim musim waxa weyaan meeshan waxyaabaha taariikhda soo dhaca la dhigo kaydka taariikhda laydhaah in la dhigo meel inladha la sameeyo waayo dalkeenna waxaa ka dhacay waxaan hore uga dhicin dalkeenna soomaalida iyo dal badanoo adduunkaaba aan ka dhicin hargeysa ninkii maalintii aynu soo gallay joogay maalintii la soo galay ninkii hargeysa joogay iyo maanta ninka joogaa laba sawir oo kala jaad buu arkaya waxaan xusuustaa halka bacadlaha buuro ciid iyo mayd iyo ama dad ahaa ama xayawaan mid kastoo ahaadee isku dhintay oo cagaftu markaan xajishkaanu ka guraynay magaalada dhexdeedaoo markay cagaftu sidaa u qaado ilaahay wuxuu og yahay dirxa gacantaydaa ka waaweyn oo ka dhaadheerba ayaa ka soo baxayay wax fuuqihina uu ka da'ayay yani foolxumadii hargeys hargeysa marka dayuurad dulbadhis waxaad arki jirtay iyadoo aad mooddo meelahan in lagu dabaasho ee ee xidhan oo aqal wadoo saqafkiibaa go-an rijiga guduhuna buluubuu ahaa marka waxaad moodaysa biyoyow yaryar oo baraaka aad moodaysa foolxumadii caynkaas ahayd waynu ka kabannay laakiin inay tahay wax lagu xusuusto waxa dalka ka dhacay wuxuu ahaa waxaan hore u dhicin ilaahayna aan ka rajeynin inaanu dib inoogu dhicin ilaahayna aan ka baryo inaanu ka dhicin dhimasho dhaawac rogmasho ummad rogmatay baynu ahayn markaad eegto imminka markaan eego waxa suuriya ka dhacaya ee diyaaradihii dadkii lahaa garaacaya markaad ka wax xusuustaa wixii arkiis ka dhacaya taasina waxay u baahan tahay xusuus lagu xusuusto taariikhda waxaa loo dhigaa in wixii xumee dhacayna lagaga baydho wixiisana ahee dhacayna lagaga daydo marka waxaan ku soo koobayaa labadaa qodob oo ah midna waar mujaahidiinta weliba inta liidata mujaahidiinta weliba inta liidata dadka qaar baa yidhaahdaa miyaanay jabhaddu miyaanay korin agoonta jabhaddu miyaanay korin waan wax ka weyn baanu ku leenahay ilmo kora wax ka weyn baanu ku leenahay ummaddaa u baahan inay guul yeelato haddii maanta la xusi waayo berri kaa la xusi waayo berrita cadowga soo weerarayaa difaacaya yaa nafta u dhigaya berritu way iga dheeraatee asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsanyahay mujaahid xasan gura jaamac halkan waxaan ku soo dhowaynayaa cabdisalaan yaasiin gabaxadi oo isaguna ka yidhaahda midka mujaahid cabdisalaan yaasiin gabaxadi isaguna siduu uga yidhaahda midhkiisa cabdisalaan oo ah aasaasayaashii ururka slm ku soo dhawo cabdisalaan